bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waaraadyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga subax howlgalla ka dhana al-shabaab oo weli ka socda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka ciidamadii ugu dambeeyey oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo u ruuqaansaday deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ciidamadaasi ka sagootiyey muqdisho madaxweynaha puntland iyo ururada siyaasadda oo ku heshiiyey in si wada jira ay u soo magacaabaan maxkamadda sare iyo midda dastuurka ka hor inta aysan dhicin doorashada maamulka puntland gudoomiyaha golaha shacabka ah oo la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka holan maamulka garasbaalley oo iska soo ururiyey deeq ay ugu talagaleen qoysaska ku soo barakacay abaaraha ku dhiftay qeybo fara badan oo ka mid gobollada dalka dunida inteeda kale wararka saakaan idinkaga heynana waxaa ka mid ah dowladda dalka yukrain oo sheegtay in ruushka uu weeraro dheeraad ah ka geystay agagaarka caasimadda dalkaasi ee kiyef
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wacan oo wanaagsan waa khamiis taarikhduina ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha oktoobar sanada laba kun iyo labayabaatan dulmarka warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhowaada qodobadii oo intaasi ka faah-faahsan howlgallo ka dhana al-shabaab ayaa weli waxay ka socdaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka sida hiiraan iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya iyo deegaano kale oo ka tirsan galgaduud howlgallada ayaa waxay yihiin kuwo al-shabaab la doonayo in looga saaro deegaanada kala duwan ee kaga sugan yihiin gobollada dalka gobolka hiiraan waa meesha ugu daran ee howlgalladu ay ka socdaan ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaan halkaasi ku sugan hirshabeelle iyo sidoo kale deegaano dhowra oo ka tirsan galgaduud iyo sidoo kale koonfur galbeed soomaaliya ayay howlgalladu ay ka socdaan ciidamadii ugu dambeeyey ka tirsan dowladda soomaaliyana waxay u ruuqaansadeen deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa muqdisho ka sagootiyey ciidamadan waxa ayna ku wajahan yihiin gobolka shabeellaha dhexe si ay al-shabaab kaga saaraan deegaanada ay kaga hersan yihiin gobolkaasi waryahayaga maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan faahfaahinaya dambeeye ee beesha mudulood oo u ruqaansaday deegaanadai al-shabaab kaga sugan yihiin shabeellaha dhexe waxayna sidoo kale sii tegi doonaan deegaanada ceeldheer masagawaay coos weyne xarar dheere ee gobolka galgaduuda waxaana ciidamada sagootiyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ciidamadan ayaa gaadiidka ay wateen waxay gaarayeen ku dhowaad afartan gaadiid waxaana hogaaminaya ciidamada xildhibaan cabdirasaaq xusul jenaraal gacma duule jenaraal tredisho iyo jenaraal cabdulaahi macali nuur iyo saraakiil kale xildhibaan cabdirasaaq xusul iyo xildhibaan yaasiin farey oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ciidamada u rajeeyeen inay qabsadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduuda rasuulka wuxuu dhahay duubaa liman qatalahum oo qataluuh waxaa liibaanay qofkii dila ama ay dilaan mar walbaana zaman kastay soo baxaan waxaa la dagaalami jiray rag maanta annagaa rag u ah zaman kastaana raguu leeyahay ragga zamanka annaga ah inaan dalka ku xudhayno diinta ceebta ay ceebeeyeen aan ka tirno beenta ay sheegeen aan ka dabageyno deegaanadeena ka xuraysano annagaana laka rabaa marka walaalahay meeshaasaan u wada soconnaa qof walbaa doorka uu leeyahay gabdhaha waxaa la rabaa ciidamada inay biyaha iyo buskudka iyo timirta iyo raashinka daba qaadaan saxaafadda waxaa laga rabaa in nimankaas cadowga ah horumarrada ciidanka dawladda iyo gaar ahaan ciidankan biramid bulsho ay ka samaynayaan inay tabiyaan ay bulshadu u tabiyaan waxaan leenaha marka isbuucan waxaan rajaynaynaa inay xoroobaan deegaanada farakaturiska ay nimankaanu naga haystaan iyo dadka ee dhibaatada ay ku hayaan marka waxaan leeyahay dadku waa u dhaqaaqay annagana waa dhaqaaqnay waxaan rajaynaynaa in hadda wixii ka dambeeyo dadka dagaalka ku soo jiray annaguna waa galnay waana ku jirnaa si lamid a waxaan rajaynaynaa in gobollada kale ee dalka gaar ahaan mudug iyo galgaduud inuu ka bilaaban doono annaguna waxaan xoojinaynaa kuna tegaynaa bariga gobolka galgaduud inaan howlgalkan ka bilaabanayo shabeellada dhexe maamasahra oo hogaaminaysay haweenka ciidamada ah ee u ruqaansaday deegaanada al-shabaab kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayaa waxay fariin adag ee u dirtay dumarka soomaaliyeed iyadoona fartay dumarka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada marka gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay dahabyada guriga ku haysan inay ciidamada u soo huraan ay xooggooda iyo dhiiggooda iyo u soo huraan ay soo garab istaagaan ay biyaha ka daba qaadaan ay raashinka ka daba qaadaan ay haddii laga fursan waayana qoriga inta qaataan ay ka barbar dagaalamaan dhallinyarada aniga oo ku sii hadlaayo gabdhahoo dhan caawa diyaar waxaan u nahay inaan garabka ciidamada aan garab istaagno saan hore u soo sheegna jenaraal cali caraaye cosoble gacma duule ayaa dhankiisa goobta ka hadlay meel kasta iyo gobol kasta oo ay joogaan waa mahadsantihiin kuwii u dhintayna ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo kuwii u dhaawacmayna ilaahay caafimaad ha siiyo waxaan ugu dambayntii hadalka xildhibaanada dhammeeyey waxaan ku sii soconnaa hadda gobollada shabeellada dhexe iyo galguduud iyo hiiraan iyo dhammaan gobollada kale ee soomaaliya meelaha ay ku jiraan insha allahu tacaalaa war farxad leh ayaadna ayna maqli doonaan dadka soomaaliyeed oo ku saabsan la dagaalanka argagixisada marka waxaan idin leennahay guulaysta qof kasta oo soomaaliyana waxaa waajib ku ah inuu gacan ka geysto nimankaas dadka muslimiinta dhibay oo diinlaawayaasha in dalka laga cirib tiro marka waxaan ku dardaarmaynaa khawaariijta oo maalmaha soo socda madaxa laga wada gooyo waa salaamantihinciidamadan caawa u ruqaansada shabeellaha dhexe iyo galgadood ayaa qayb ka ah ciidamada dowladda soomaaliya hore u sii geysay deegaanka cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
waryahayaga maxamed cabdiraxmaan aada u mahadsan yahay markan madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni iyo ururada siyaasadda ah ee puntland ayaa ku heshiiyey in si wadajir ay usoo magacaabaan maxkamadda sare ee mada dastuurka ka hor inta aysan bilaaban doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi puntland sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen arrimo kala duwan ay ka mid tahay in doorashada qof iyo coday ku dhacdo qaar ka mid a ururadii siyaasadeed ee uu la kulmay madaxweynaha puntland saciid deni ayaa goobta ka hadlay waxayna ka hadlayaan waxa ay ku heshiiyeen iyaga iyo madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni
waxaa ka dhacay kulan muhiim ah ay isugu yimaadeen ururada siyaasadda sagaalka urur ururka doorashooyinka kumeelgaarka ah ee tibek iyo xukuumadda oo madaxweyne hogaaminayo waxaa laga wada hadlay barnaamijka dardargelinta barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka xog baa la isku dhaafsaday dowladda waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaargarowgii soo hadimihii la gudbiyey degmooyinkii la gudbiyey diyaargarowga xagga beesha caalamka guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyey arrimaha farsamada iyo meesha hadda xaal marayo ay hadda ay uga baxayaan howlgamadii ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan howlaha taagan ee durufaha si ay isu arkaan kulanka muhiimadiisa ugu weyn wuxuu ahaa dowladdu inay caddayso ka go-aanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka madaxweyne caawa wuxuu ku dhawaaqay in maxkamadii sare iyo tii dastuuriga ahaaba laysla magacaabayo taas waa warar aada iyo aada u wanaagsan oo la sugayey dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba toban kun oo doolar oo hal mar ah oo hadda ah iyo saddex kun oo doolar oo bil kasta ah oo kirooyinka ah waxyaalaha kale oo duruufahaana laga wada socon doono waxaa laysla qaatay in dood joogtaa la yeesho amuraha laga wada hadlo geediga la wada socdo laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin ururadu dhammaan waa wada hadleen kulligoodna waa soo dhoweeyeen sagaalka ururba in barnaamijka la wado wixii caqabada ah oo jira iyo wixii brosijaraal ah doodaa in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado kulan aada u wanaagsan buu ahaa tallaabo kale oo muhiima oo ay puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay arrintaa waxaa loogu diyaargaroobayaa kulanka sidii tobanka dhacay ah ee beesha caalamkuna ay iman doonto oo iyadana laysla qaadan doono ama laysla sii takumi doono meesha barnaamijkaasi uu marayo oo ku mid batiga xagga beesha caalamka iyo iyo xagga dowladda puntlandba arrintaas kulan aada wanaagsan buu ahaa aad baan bogaadinaynaa ururada siyaasaduna waa ku mahadsan yihiin iyo dowladduba
markan haddaan eegno gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ku sugan dalka holland waxa uu la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi holland ama netherland waxyaabo kala duwan ayuu kala hadlay mar kale warkaa waxaa faahfaahinaya maxamed cabdiraxmaan maalin
wafdi uu horkacayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo shalay soo gaaray waddanka netherland kadib markii uu casuumaad ka helay dhigiisa fera beckamp ayaa xalay magaalada the hague kula kulmay xubno ka tirsan jaaliyada soomaaliya waa soomaalida iyo madaxdooda kulankan oo ahaa mid isxog waraysi ahaa waxaa soo qaban qaabiyey safiirka soomaaliya ee wadamada benelux iyo midooda yurub danjira yonis yaasiin xaashi iyo dalada f s a n ee fadhigeedu yahay amsterdam ahna dalad ay ku midaysan yihiin in ka badan afartan iyo shan urur soomaaliya oo ka dhisan netherland cabdiwahaab yariisow oo ka tirsan guddiga f s a n oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlaya si guud ugu sharaxday wafdiga guddoomiyaha xaaladda soomaaliya ku dhaqan netherland iyo doorkooda ku aadan sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen dowlad iska soomaaliya wuxuuna hoosta ka xariiqay in soomaalida holland ay caan ku yihiin in ay si midnimadahi ay kaga qayb qaataan sidii loo soo celin waa loo soo celin lahaa haykalkii dowladnimada soomaaliya gudoomiyaha guddoomiye ee mujtamaca soomaaliyeed ee ku dhaqan netherland waa mujtamac jecel in dowladnimada taamka ah dalkoodu ku hanqaado waxaana ku boorinaynaa dowladda cusub ee aad adigu hormuudka ka mid tahay ilaalinta sharciga iyo inay ummadda loogu khidmeeyo si cadaalad ah ayuu yidhi cabdiwahaab yarisow gunaanadkii sheekh aadan maxamed nuur madoobe guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay dadaalada ay dowladdu wado ay ku aadan la dagaalanka al-shabaab sida uu sheegay iyo gurmadka abaaraha dowladdu waxay la kowsatay dagaalo lagu soo afjarayo al-shabaab ayuu yidhi dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ku boorinaynaa in loo midoobo sidii al-shabaab la isaga qaadi lahaa ayuu yidhi sheekh aadan madoobe guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wuxuu intaasi raaciyey inay muuqato iftiin iyo rajo sidii dowladnimada u guuleysan lahayd ayuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo jooga dalka netherland
mahadsanid maalin maamulka deegaanka garasbaaley ee duleedka muqdishona waxaa iska soo aruuriyeen deeq ay ugu talagaleen qoysaska kusoo barakacay abaarta warkan waxaa faahfaahinaya oo la diyaar ah noona soo diray ibraahim mayow maamulka iyo bulshada deegaankan garasbaalley ayaa iska soo aruuriyey raashiinkan oo isugu jira bur bariis baasto saliid caano bacyo iyo joodariyaal oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay gobolka banaadir maamulka deegaanka garasbaalley uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa raashiinkan ku wareejiyey maamulka gobolka banaadir si uu u gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka deegaanka garasbaalley guuleed xuseen oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa sheegay in raashinkan ay iska soo aruuriyeen dhammaan shacabka waxyaha iyo maamulka deegaankan ay ku wareejinayaan maamulka gobolka banaadir si uu u gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen isagoona sidoo kale u mahadceliyey shacabka deegaankan garasbaalley oo muujiyey u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen maantay waxaan deegaanka garasbaaley waxaan ku tabarucaynaa dadkii soo barakacay gobolka banaadir soo gaaray mas-uuliyiintii dhammaan annagoo ah maamulka garasbaaley shacabkii intaba annagoo isla wada socno wada jir ah waxaa maanta deeq raashina gaarsiinaynaa gobolka banaadir sida uu gaarsiiyo dadkii soo barakacay oo walaalaheena maantay birina waxaan rajeynaa insha allah sidoo kale inaan keenno raashin kale waxaa maanta raashinkan waa bariis waa sokor waa bur waa baasto waa joodaryaal waa baco waa salli waa biyo caafiya insha allah hadduu alle idmo intaas inka badanna waa keenaynaa oo u taaganaa hariya habeen shacabkeenna oo dhibaataysan inaan wax gaarsiino oo maamulka gobolka banaadir soo gaaray oo deeqdan raashinkaa inaan gaarsiino hadduu alle idmo shacabkii deegaankii shacabka deegaanka ayaa issoo xilqaamay lixda waaxood degan ayakaan issoo xilqaameen oo soo aruuriyeen hala gaarsiiya dadkii masaakiinta soo gaar gobolka banaadir inaan gaarsiino ayay noogu soo wakiishadeen annagana sidaa gobolka banaadir u gaarsiino madaxda naga sarraysay ogala wareegaan raashinkan
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan garas baaley
guud ahaan warkii subax aad saakay kala socoteen raadiyaha dalsan waanaga intaaciddu warkayga seega waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha bulshada aan ku leenahay warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaaddiino
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxel